hagaagi dhegeysanaysa halka star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan barnaamijka si toos ah aad oga dhegeysataan ugana socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari taarikhda saaka waxay ku begantahay kow iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin arbacaah dhegeystayaal sidaad barnaamijyadaad oga barateen arrimaha xaaladaha guud ee wadanka isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha sida barnaamijka dhegeystayaal uu xili markaasi daba socda xaaladaha wadanka iyo weliba halka hadda ay gaarsiisan tahay iyo weliba waxyaalaha markaasi ugu dambeeyay baarlamaanka maalintii shalaysa ka dhacay waxayna fara badan kala duunaya dhegeystayaal maqal doontaan hadduu eebah raalli ka noqdo dhegeystayaal oo markaasi ku saabsan bal halkee ee wax markaasi imikan ay marayaan waa sidee doodaha wadanka markaasi ka socdo hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan sidaad barnaamijkaaad ku maqlayseen ama hordhaca dhegeystayaal waa xaaladaha wadanka markaas hadda ka taagan dhegeystayaal iyadoo dhegeystayaal weli doodaha baarlamaanka ay ka socoto dhegeystayaal shalayna markaas la doonaya in markaasi lasoo gabagabeeyo ayaa markaasi madaxa qiibada baarlamaanka dhegeystayaal iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka markaasi dalbaday in markaasi dib loo dhigo sidoo kalena lasii ballaariyo doodaha markaasi kala duwan iyo weliba qodobada markaasi wasaaradda maaliyadda markaasi ay soo bandhigtay ee la doonayo in markaasi canshuuraha lagu dhigo markaasi ka mid tahay house levy dhegeystayaal waa canshuuraha markaasi guryeynta ama gurye markaasi taya leh oo markaasi affordable housing dhegeystayaal loo yaqaano mise qiimo jaban in markaasi heli karaan lagana jaray lacagta markaasi shaqaalaha dowladda dhegeystayaal boqolkiiba saddex taasoo markii dambena ay markaasi ka dhimeen lana keenay ilaa iyo hal dhibic shan boqolkiiba waxyaala fara badan ayaa dhegeystayaal miiska saaran oo markaasi hadda markaasi la doonayo in dhammaan ay ka wada doodaan inkastoo laakiin haddana markaasi aqlibiyada baarlamaanka laga wato dhanka azimiyo lamoja weli markaasi doodaha iyo weliba aragtida markaasi kala duwan ee xildhibaanada markaasi ay bixinayaan in hadda u muuqato midda markaasi go-aankooda ama sidoo kale tayadooda markaasi dabcan waa tiradooda raalli hada taya ma aha waa tiradooda markaasi looga badan yahay dhegeystayaal xildhibaanada markaasi dhanka azimiyo loomuuja markaasi ka socdo iyo sidoo kale kuwa kenya kwanza ayaa hadda markaasi fooda iskula jira dhegeystayaal waxaana markaasi ka hadlayaan kana doodayaan in biilka markaasi gebi ahaanba dib markaas loo dhigo in markaasi go-aan rasmi ah laga wada gaaraya sidoo kalena laga wada heshiinayo waxyaalaha markaasi dabcan ay u arkaan inay qaldan yihiin in laga saaro waa sida markaasi azimiyo loomuuja u arkaan halka kuwa kalena ay u arkaan inay markaasi biilka uu saxaya arrimahan sidoo kale mucaaradka ayaa markaasi gadaal ka riixaya halka sidoo kale xukuumadda william ruto iyo sidoo kale ragaada gashagoon ayagana markaasi gadaal ka riixayaan cid weliba markaasi awoodooda xooga iyo xoog iyo awoodooda iyo cududooda iyo weliba maalkooda iskugu sheeganaya dhanka baarlamaanka sida markaasi khuburooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka farooday dabcan aad u tilmaamayaan loogana hadlayo dhegeysta xaalada siyaasadeed ee wadanka hadda ka taagan ee markaasi wiilka waa biilka ama bajetka sanad maalieedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka muranka faraha badan dhaliyay dhegeystiyaal doodaha weli way ka socotaa guud ahaan wadanka iyo weliba telefishinada idaacadaha iyo sidoo kale wargeysada halka sidoo kale dadka markaasi goobaha meelaha markaasi dhallinyarada iyo dadka markaasi iskugu imaadaan ayagana markaasi ka hadlayaan kana doodayaan waxaasoo dhan ayaa dhegeysta lasaaka wada dhegeysan doona wada maqli doonaa dhegeysta haddaba halkee wax markaasi u jihaysan yihiin haddii markaasi heerkan markaasi buuqa uu s- waa heerka markaasi baar- dabcan uu soo gaaray baarlamaanka meesha ugu dambana hadda markaas uu marayo welina dooda markaasi ay taagan tahay dhegeystayaal oo dabcan weli lakana dabcan ay lagu qanci layahay biilka waa sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka dhegeysta codod ayaa maqli doontaa dhegeystayaal madaxweynaha oo asaga markaasi iminka dadka ku boorinayo oo markaasi leeyahay in biilka wax badan uu ka tari doono kana bedeli doono maciishada iyo sidoo kale abuuri doono shaqooyin waxyaalo fara badan uu ka dhimi doono markaasi dibadaha laga keenay dhegeystayaal codkiisa ayaad maqli doontaan halka sidoo kalena qaarkood ay hal- hadda markaasi ay ka dalbanayaan ah, ku- eh, dabcan kalonzo misioka in uu markaasi garab uu ku siiyo raila odinga arrimaha iyo xaaladahan iyo weliba dibadbaxyada markaasi soo socdo oo sidoo kale waxay hadda markaasi qaarkood oo kuwa markaasi aad u taabacsan taageersana raila odinga ee hadda leeyihiin rajo weyn ayaan ka qabnaa mar kale in raila odinga uu soo istaago dhegeystayaal si markaasi ay u haleesho halka risaas ee aan wadano inay markaasi ay haleesho dabcan ula jeedaan madaxweynaha waa dabcan waa min- ninka hadda xilka haye macnaha marka waxay ula jeedaan dhegeystayaal in ay mar kale ku qanacsan yihiin ama sidoo kale raalli ka yihiin in raila odinga uu markaasi soo istaago isagoo eh, garab support ama ra- taageero markaasi ka raadinaya mase ka helaya stephen close misuka arrimahaas ayaan dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal bal hadda maxaa heyrkan soo gaarsiiyey dhegeystayaal maxay arrintan u qaboobi la-dahay waa arrimaha laisweydiinayo dhegeystayaal oo hadda xa- dabcan xaraaraha iyo weliba waxa u keenayo maxay ka dhigays maxay ka- maxay ka- maxaa keenaya maxaana ka dhigi karaa dhegeystayaal nidaamkan iyo weliba hadda sida wax dowladda ama xukuumadda wax wadaan halka mucaaradka sidoo kale ku qanacs aysan ku qanacsaneen kuna sheegeen inay tahay mid markaasi sida doono siday doonaan ay kaga dhiganayaan kuna marsanayaan laakiin laga aqbali doonin dhegeystayaal markana soo qabto mid ka mid ah qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal safaricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiishadan isla markaana ka xaqabtirto adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay markaas ku keentay goomo kana goom aan tiri oo macaamiisha u golanaysa inay helaan qiimo lacagtooda ama xakameynta qarashaadkooda iyadoo weli markaasi haysto xurriyadda doorashada qofka uu ku dooran karo ee rabaan dhanka wicitaanka ah dhegeysta adiga kala dooranaya haddaa rabto dhanka wicitaanka fariinta gaaban iyo sidoo kale data bundle oo markaas adeega internetka aad u adeegsan karto waxba intaasi kuu sidheen gomo kanaad go matly lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan ilaa hal milyan oo qof markaas uu ku guuleysanaya bil waliba waa hal milyan dhegeystayaal oo shilinka dalka oo qof waliba dabcan dadaalkiisa iyo weliba sida markaas asaga go matly uu isticmaalo uu ku heli karo waxaa jira ilaa soddon milyan oo abaalmarin ah dambeeye magaalo doqoni calaf ma lahan haddaba yaysan markaasi kuseegin oo la mid noqon kuwa markaasi hadda markaas u kala baltamayo ka dhex ordayo dhegeyste qof waliba waa guuleyste si aad u iibsato adeega gomokana gomatri waxaad qaraacaysa star five of hash ama waxaad booqanaysa abka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan adeegaysa bal ka waran waxaad iibsa- waxaa iibsatay adeega gomatri adeega guriga adigoo jooga kadibna nasiibka ku siiya hal milyan maxaad ku qabsan lahayd dabcan maxaad ku- maxaad dabcan kuu tari lahayd maxaa ma guri baad ku dhisan lahayd oo ma ku iibsan lahayd waxbarasho aad ku aadi lahayd oo ma caruurtaada sidoo kale waxbarasho ku gey lahayd ma baabuur ayaad markaas ku iibsan lahayd ma dhul ayaad ku gadan lahayd ma dukaamo ayaa iyo ganacsiyada ku furan lahayd dhegeystayaal haddaba waxaa laga yaaba qof walba maskaxdiisa inay ka buux- ka guuxayso wuxuu ku qabsan lahaa dhegeysta waxaa kaloo dhegeysta lagu guuleysan karaa ilaa iyo toban kun oo shilinka dalka markiiba mpesa lagu soo gelinayo yeliba adeegyada internetka maxaa ku gelay mashquulka kaarka baa iga dhammaaday internetka ma haysto iyo fariin ba- dabcan ma diri karo safaricom waxay hadda markaasi kuleeda waxaasoo dhan waa laga soo gudbo walaaleh oo hadda dib markaas iskugu noqo nafsadaada oo ka gudub inaad markaasi kaarka labaatanka kaarka soddonka kaarka la- kontonka waxyaalahaas afad fi- inaad markaasi fiiqanayso in hadda markaasi boqolki oo dabcan aad ku shiban karto bishii hal mar oo sidoo kale dadkaada ehladaada qaraabadaada qoysaska dadka markaasi aad danaynayso xiiseynayso inaad markaasi kula hadli karto dhegeyso waa goomaatid qof walba waa guuleystay si aad markaas u iibsatay adeega gomokana gomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa applicationka afka safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinada qiimaha badan dhegeysto balka waran caanagil adig intaad soo iibsato shihni markaas aad ku darsato miswaarigo aad ku darsato oo qacad ka siiso qayb markaasi kamid caanihina aad dhanto kista kuusoo hartana ama caanihi aad ka dharartay in haddana markaasi mishaari ku darsato intaad jimicsato ayaad leedahay war igu dhufo ninkii geel ah jiray bal ama ninkii geel ah bal igu dhufo amase ninkii xoolihii la jiray bal xoolihii aan waraystay bal inay ah, dabcan maanta laba qad ay yihiin ama saddex qad ay yihiin xoolaa sidee xoolaha war ka waran war geeshinkooda ka waran xoolaha ruux ma cunaan xoolaha waqtiyee soo xaraysa mar waa sidee war ma ka kala xaraysa war mase waxaasoo dhan haddii markaasi marka hore shan daqiiqaad kula hadli jirtay hadda waxaa lagu leeyahy waxaad kula hadli kartaa ilaa iyo afartan daqiiqa iyo sidoo kale konton daqiiqa markaa dhegeysta adiga goomaantale shirkadda safaricom se sidaasi ayaad u isticmaalaysa waa sidii adeerow ee maantaba ku bir ku raaxayso kaarka oo aan markaasi kaa dhammaanayn waa kaarka hadduu dabcan uu kaa dhamaadana wuxuu markaasi kugu dhoweynaya dabayeeqada bisha laga yaabaa in sideed iyo labaatanka uu ku gaarsiiyo mise toddoba iyo labaatanka mise shan iyo labaatanka uu ku gaarsiiyo dhegeysa laakiin waa sida doonta u hadli kartaa ula sheekaysan kartaa waxaa sidoo kale u xudxudan doon- u xudxudan karaysaa dhallinyarada weliba khaasatan waqtigooda markaas hadda loo ga- dabcan loo joogaa waqtigooda la gaaray hal mar unbay kaar ku shubanayaan way kala yaryaraysanayaan ilaa bisha yar yarba ula hadlaya gabadha isagoo markaasi danaha iyo weliba ayaha mustaqbalka waxyaala markaas u ifayo uu doonayo inuu markaasi kala sheegaysto waxaaba intaasi ku isi dheer in adeega goomantri eed ka heli karayaan telefoonka casriga dhege- dhegeysta ka faa'iideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee goomantri waa adeega bilaha dhegeysta kaarka aad ku shubanayso waa adeega markaas aad ku helayso wicitaan adeega internetka iyo weliba farin gaaban qof waliba guuleysta si aad markaas u iibsato adeega gomokana gomantri waxaad iqraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysa abka ama safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan saaxib yaal dhammaanteenu ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada aan dhegeysaal kugu soo dar aan kugu sii dara mid mid kale adeega qaybta barnaamijka aa dhegeysaa marka cud- dabcan cudurro ma ku daashidin oo dhibaato ma ka qabtaa cudur weliba oo ma la- dabcan ma ku wareerta dhakhtarkaada mise isbitaallo badan ma ku daashideen oo dabcan lacaga fara badan qarashaad ma kaa baxeen ma lagu baaro oo shaybaar casri ah ma tegtay cudurada hore markaasi ah, dabcan lagaama ogaaday kuwa dambana dabcan baaritaanadooda si fiican lagagama qaada dhiigga dhacaanka waxaa jiran xul- dabcan xulashooyin badan oo markaasi daaweyn ah natiijo wanaagsan iyo weliba soo kabasho degdeg ah ood markaasi ka helaysa isbitaalka caanka ah ee aqaqaan hospital dhegeystayaal isbitaalka aqaqaan university hospital waxaa markaasi daryeelka waxaa daryeel bixiyaasha dhakhtarka khibrad waxaa sidoo kale joogan dhakhaatiir khibrad leh oo markaasi taageeraya niti- oo dabcan ay garab ka helaan teknolojiyada ugu dambeysay weliba ah, qalabka heer caalami ah koox khubaro ah oo markaas ka kala socda takhasusyaal kala duwan ayaa markaas wada ka ka wada shaqeeyaan si ay markaas u siiyaan bukaanada daryeelka ugu fiican ug- uguna sarreeyo oo sidoo kale lagala talinaya xanuunada waxyaala markaas aad u adeegsanayso daawooyinka iyo weliba qalliin hadday yihiin iyo weliba in aad markaasi waxaa lagaa dabcan maskaxda ku xasili karto kuna dayi karta kagana cafaadi karto lagu siin ballan ka samaysa rugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhex waa xarunta dhexe puntland ama xarunta isbitaalka ee qaqaan hospital ee xaafadda adigoo markaas wici karo dhegeyst ama xaafadaha kale duwan adigoo wici karo lambarada eber toddoba saddex eber hal waa eber toddoba raalli ahada waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal ee sideed sideed sideed aqaqa university hospital nairobi daryeel heer caalami ah halkani haddaba ha ugu imaado isbitaalka caalamiga wuxuuna markaasi sana jirsada lixdan iyo afar sano dhegeysta laqaan hospital oo intaasoo bukaan markaasi uu ka daaweeyay dhegeystayaal waa dabcan ku kala yaala xaafadaha kala duwan ee dalka waa dabcan xaafadaha kala duwan ee dhegeysta caasimada wuxuu markaasi ka orgay ilaa iyo konton markaasi xarumood oo markaas iskugu jira dhegeystayaal wadanka kenya uganda tanzania aqaqaan hospital dhegeystayaal waa waqtigii markaas waxaad ku welidin xanuunadaada kala duwan ee dhegeystayaal iyadoo markaasi dhakhaatiir specialist ah dhakhaatiir markaasi takhasusyo kala duwan markaasi wata ay ka qeybgalayeen halkaas ay ku sugayiin dhegeystayaal dhakhaatiirta dadka weyn iyo caruurta sidoo kale waad ka helaysaa hooyinka iyo dhallaanka dabcan waad ka helaysaa dhakhaatiirtooda dhakhaatiirta markaasi dhasha waa dabcan oo markaasi ku takhasusay kuwa gynecologiska loo yaqaana dhegeystayaal iyagana waad ka helaysaa kansarka allah inaga qabta isagana waad ka helaysaa cudurada macaanka dhegeystayaal iyo sidoo kale dhiigkarka waad ka helaysaa dhegeystayaal keliya xanuunka xanuunada markaasi kala duwan ee qaliinka kuwa maskaxda dhammaan waxaasoo dhan waad ka helaysaa dhakhaatiirka qoobara markaasi ku taqusaya halkaasi ku helaysaa dhegeystayaal hadii wax badan ka faa'iidi karayso ayaa waliba kuwa e e e n t ga waa cunaha iyo sanka idhaga waxa kuwa isku jira ilkaha wax laga tega ma lahan halkaasi xadir kugu jihin dhegeystay qaliinka sidoo kalena uu kusoo cabaxay oo halkaasi ayadana waad ku helaysaa waad ka helaysaa isbitaalka caqaqaan hospital lambarkan ayaad ka wacayso waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed waa zero seven three zero zero one one eight eight eight lambaraasaa si toosa ugala xiriir kartaa dhegeystayaal aqaqaan university hospital saaxiib iyo dhammaantiin ku mahadsantihiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sida barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal waxa oo markii hore ordhac waxaa markaasi dood muran fara badan markaasi ka taagan yihiin xildhibaanada oo hadda markaasi isku dabcan isku qaadan layihin iskuna fahmi layihiin biilkan qaarna markaasi ay ku anducinayaan inuu meelmarayo qaarna ay sheegayaan inuusan meelmaraynin oo meel uu kaga dhacayo dastuurka dalka ama uu baalmarayo laakiin halka waxaa markaasi laga dheehanaya waxyaalaha hadda markaasi la isku haysto waxaa kamid a dhegeysta lacagaha qarashaadka tirada badan ee markaasi xukuumadda ay dulsaartay canshuuraha waxaa kamid a dhegeysta lacagta sare u dhaafaysa shanta boqol oo kun markaasi dowladda sheegtay in boqolkiiba soddon laga jarayo halka kuwa shan boqol waxa ka sarreeyana laga jarayo boqolkiiba soddon iyo shan dhammaan cidulib ay markaasi ay wada qabanayso waxaa sidoo kale kamid a meelaha hadda markaasi laisku fahmi laha doodaha markaasi ka taagan inay tahay lacagta markaasi laisku haysto housing waa dabcan waa house levy oo markaas la sheegay in shaqaalaha dowladda laga jaray boqolkiiba hal dhibic shan oo dabcan lagu xakameynayo sidoo kalena lagu maareynayo guryeen markaasi waa guryeen waa guryeen taya leh oo markaas cid waliba markaas ka faa'iideysan karto taasi ayaa hadda markaasi doodaha markaasi ka taagan yihin mar kalena markaas la sheegay in dib laiskugu soo noqon doono inkastoo laakiin haddana tirada markaasi dabcan laga tira badan yahay azimiyo loomoja welin inkastoo laakiin ay isgeeyinayaan oo sidoo kale soo saarayaan sidoo kalena lagu boorinaya shakhsiyaadka markaasi ka maqan kalfadhiyada in dib markaasi ugu soo laabtaan weliba ku markaas azimiyo loomoja si markaasi loo tuso oo sidoo kale looga dhaadhiciyo in markaas aysan ku qanacsanen dhegeystayaal azimiyo loomoja waxay hadda markaasi wacad ku mareen in tani aysan aqbali doonin sidoo kalena ay raalaysan ka ahaan doonin arrimaha iyo qorshaha si markaasi qaninka loogu duugin dhegeysta waa arrimaha hadda markaasi laisku haystay biilka waxay markaasi sheegeen in biilkan hadda markaasi aysan diidaneen balse ay diidan yihiin keliya inkastoo laakiin caadiyan ay u tahay in sanad waliba markaasi sanad maaliyaedka la akhriyo ee baarlamaanka ama lagu hor akhriyo dhegeysta laakiin hadda waxay markaasi kasoo horjeedaan ama ay sidoo kale ka dhaadhici lahdahay biilka iyo waliba qarashaadka lacagaha faraha badan ee markaasi cashuuraha dowladda ay markaasi ku dartay biilkan ama sanad maaliyaedkan dhegeystayaal waxay markaasi ku sheegtay in weligii tani aysan soo marin waxaa sidoo kale wax waliba wadanka markaasi soo gelayo wax waliba wadanka markaasi ka baxay ku sheegeen in ay ku dareen taasi oo ku tilmaameen in raalli aysan ka noqon doonin dhegeysta haddaba maxaa markaas u qorshaysan waa qorshaha markaasi mucaaradka hadday markaas ayagana soo daadejiyeen oo markaas sheegeen in inta badan ay ku arkayaan sidoo kalena loo arko in tira ahaan markii baarlamaanka loo firiyo ay ka tira badan yihiin dhegeystayaal oo dhammaantood baarlamaanka kasoo wada xaadireen ama soo wada xaadireen kuwa markaas kenya kwanza mise xildhibaanada kenya kwanza oo sidoo kale markaas ayagana doodo faraha ama doodada markaasi ka dhiibtay sidoo kalena ka dhiibtay ama gacan markaas u taagay maalintii shalayto oo wax waliba markaasi ku taageeraya inkastoo laakiin haddana codsi ay soo jeedeen qaybta markaasi azimiyo loomoja ay sheegeen in waxyaalaha markaasi qaar hadda laga doodi karin markaasi dib loogu dhigo ilaa markaasi xalay oo afar saac oo habeennimo ama saddex saac iyo barar habeennimo ay markaasi doodahooda ay socotay ay waqti dambe isla gaareen ayaa markaasi hadda waxba lagu sheegay dabcan laga soo dabcan laga soo saaray inaysan waxba kasoo naasacdeen oo markaasi la sheegay in dib markaasi loo dhigi karo arrimaha kale iyo doodaha kale ee dhegeystayaal ee miiska wada saaran dhegeysta laga doonaya in ay markaasi ka wada doodaan isla hadalladaasi dabcan ayaa hadda u muuqda waa hadallada markaasi dhinacyada kala duwan ay isku jeedinayaan iyo weliba doodaha markaasi ay isku jeedinayaan ayaa u muuqda mid markaasi cid waliba aysan ku qanacsaneyn cid waa dabcan azimiyo qeybteeda laga hadlaya dhegeystayaal aysan ku qanacsaneyn oo markaasi keliya ay ka doonayaan inay ka dhiidhiyaan oona sheegaan inaysan taageeri doonin biilka markaasi ay wadato xukuumadda ruuto dhegeysta sida ayaga markaasi hadalku dhigeen wuxuu markaasi ruuto ayaa isla nafsadiisa maalintii shalayto ka hadlay oona ku tilmaamay in xildhibaanada laga doonayo in arrintan ay markaas u wada midoobaan oo sidoo kale ay taageeraan oo sidoo kale looga danaya danaha iyo weliba mustaqbalka wadanka sidoo kalena sheegeen inay tan u muuqato mid markaasi shaqo abuur xoogan u sameyn doonto dhalinyarada oo lacagaha tirada badan ee markaasi xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta markaasi kala duwan iyo cid weliba markaasi waxa ka sarreeya shan boqol oo lacagta laga jiray boqolkiiba soddon ay sheegeen inay u tari doonto waxtarna weyn u keeni karto tirada rasmi waa dabcan u tari karto shaqa waa shaqo abuurka wadanka ee hadda markaasi xukuumadda sheegtay inay dabcan laga fulin doono wadanka dhegeystayaal waa tahay waa sidaa barnaamijka te dhegeystayaal ku maqlayseen iyadoo markaasi daba soconno sidoo kale ka faalloonayna ka hadlayna dhegeystayaal xaaladaha wadanka biilka muranka faraha badan markaasi dheliyay hadda waxay markaasi mucaaradka ay dalbanayaan mr position leader ama hogaamiyaasha mucaaradka ee dhegeystayaal weliba kuwa baarlamaanka markaasi ku matalay dalbanayaan hadda in dib markaasi loo soo daabaco mar kale sanad maaliyadeedka labada kun saddex labaatan ka labada kun afar iyo labaatanka baarlamaanka mar kale dib lagu akhriyo kadib markay sheegeen in qaladaad fara badan ay ku arkeen kadib markay sheegeen in waxyaala markaasi suurtagal waxyaala markaasi dadka aysan xamili karin aysan dabcan ay ku arkeen taasi keentay in markaasi ka dalbanayaan in wasiirka maaliyadda dhungu oo dabigas marka lagu sameeyo wax yaalaa markaas ay soo hindiseen waa sida markaas ayaga hadalka u dhigayaan waa su-aalaha laisweydiina hadaba dhegeysta taasi ma qabataa mar kale in wasaaradda ama wasaaradda maaliyadda in ay markaasi soo dib usoo daabacdo sidoo kale waxay ka bedesho waxaala markaas ay ay tabanayaan iyadoo baarlamaanka markaas la siiyey ilaa iyo khamiista sida uu dabcan afayeenka baarlamaanka moses watengula ku sheegay in markaas la dhegeysan doono dhibac waa cabashooyinka dhinacyada markaas kala duwan ee baarlamaanka iyo doodaha sidoo kalena si deg dega markaas aan lagu ansixin doonin iyadoo markaas inta badan loo maro baarlamaanka idaacadda star fm ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibada ku sugan nairobi waa halibar shan dhibic sagaal kuwa mombaasin waaxigeedu waa halibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida saddexda tanaarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal jariya basino sagaashan toddoba dhibic saddex bandheera baled xabasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic saddex dhegeys shan dhegeystayaal muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo sidoo kale banaanbana meeru madogaashi waxay naga dhegeysanaya halibar laba dhibic saddex saamid mooyaale waa sideetan toddoba dhibic toddobo www waa www star fm co k ayaa sidoo kale saaxiibada inaga dhegeysanaya barnaamijka waxdaadina anigu ah yuusuf bakar adayna ku maadsantaha dhegeysiga xulashada idaacadda star f m markani ogolada dhegeysanaa soo qabta mid kamid adega qaybta barnaamijka haddaba dhegeyste waxaa safaricom had iyo jeer ay kugu dabcan waxay u taagan tahay inay ku qanciso ama kaa qaxa qabtato baahida faraha badan mar waliba inta badan markaas adeegyada shirkadda aad ka qabto isla markaana kaa qabtato adeegyada aad ugu baahan tihiin haatan waxay markaas ku keentay goomo kana goomatri oo macaamiisha u ogolanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama ku xakameeyaan qarashaadkooda iyadoo weli haysta dabcan xuriyadda qof waliba wuxuu rabo markaas u isticmaali karaa sidoo kale uu ku dooran karo haddii aad u baahantahay dhanka wicitaanada waad isticmaali karaysaa oo waxaad adeegsan kartaa waxyaalaha markaas lagu talagala dhanka fariinta gaaban ama s m s waxa u taqaan waad adeegsan kartaa data bundle waad isticmaali kartaa dhegeysa qaybta internetka waxaa intaasi ku dheer dhegeysan in goomo kahna gooma tri lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan ilaa iyo hal milyan oo dabcan qof markaas uu ku guuleysan karo waa hal milyan oo qof shin markaas uu ku guuleysan karo waxaa jira soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye ma gaara doqoni calaf ma laha dhegeystayaal cid waliba nasiibkeeda ee markaasi calmanaysa ayma helaysa qof waliba waa guuleyso si aad markaas u iibsatay adeega goomo kana gooma tri waxaad qaraacaysa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad muuqanaysa abka safaricom safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysta bal ka waran waxaad iibsatay adeegyada goomaat adigoo markaas guriga joog kadibna nasiibkaada kusii hal milyan waxaa ku qaban lahayd ma guri aad baad kulisan lahayd ma waxbarasho aad markaas ku aad ma baabuur aad ku iibsa mase tukaanaya weliba goobo meherada dabcan dabcan tukaamo iyo weliba ganacsi aad ku samaysan lahayd qof waliba waxaa laga yaabaa meel markaas inuu u arko in wax ka qaban karo mase laga yaabaa inuu nusqaan ka dareemayo oo muu doonayo inuu wax ku qabsado waxaa kaloo markaas lagu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilin markiiba impesa markaas lagu soo gelay adeega internetka dhegeysta maxaa ku geliyey mashquul iyo mushkilad fara badan oo kaarkii baa iga dhammaaday oo labaatan baa mar waliba fiiqaya iyo weliba calaamadihii baa iga dhammaadeen oo dabcan calaamadihii baan si qaldan u xooqay oo waxyaala fara badan iyo tabashooyin aan loo joogin mar waliba joogta maxaa kaaga dhigay internet ma haysataa oo fariin ma u diri kartaa safaricom waxay markaas kulad waxaasoo dhan waa laga gudbiyey oo imikan ku tilaabsan kulad jahanqaad dunidan casriyotay oo dunidan casriyowday oo waxaad markaas kuu dhadhamo dhegeysta macnaha loola jeeda dhegeysta inaad bil waliba aad waxaad qaadan karto adigoo dabcan si wacan aad u qabsan karto una howlahaada iskugu dabaridi karta dhegeysta qof waliba waa guuleystay si aad markaas u iibsato adeega goomo kana gomatri waxaad garaacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waa star five four four hash ama waxaad booqanaysaa dhegeysta applicationka my safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinada ka qiimaha badan waa ka waran caanageen intaad soo iibsato dhegeystayaal haddana shey ku darsato waxaa laga yaabaa qofka markuu shaha u hayo ama qofka dabcan aad dareemi kartaa qof markuu shaha inta badan u barto inuu cabo haddana markaasi dabcan maalintii laga yaaba inuu si ay wax ka yar noqdaan uu waayo markuu helo shahaasi waxaa laga yaaba in qofkii dhidid uu shax ka soo dhawo ama qof dhidii fara badan inuu qofka ka imaado sida uu dareemayo adigna saasa lagu leeyahay inaad markaasi dareento oo dadkaada ehladaada qaraabadaada waxaad doonta la hadli karto mise la kaftami karto la ciyaari karta dhegeystayaal waxaad doonta sidoo kale waa dabcan adiga ayuu afkaada ku celin hadalna ha u waynin kaarka ka faa'iidayso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom goldmantry waxaa adeeg u adeegsan kartaa wicitaanada waxaa doonto banigaysa qof waliba waa guulaystay usabeer maanta gomokana goldmantry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka safaricom si maanta baad uga mid noqotid guulaystayaasha malmarinada kaaqimaha badan dhegeysta maalinta shalatay ahaa xiriga laga jaray xaafadda islii dhegeystayaal cid waliba hadda markaasi u furan tahay oo way isticmaali kartaa oo bil waliba qofkii intuu rabo ku shuban karaa intuu doono qof waliba wuxuu ku xiran tahay siduu qofka ula macaamilayo iyo waxa markaas ula hadlaya iyo waxa markaasi waa qofka waxa uu doonayo uu kula macaamilayo ciduu la macaamilayo sida uu hadlayo haddaa hadal badan tahay cid inta ku diiqayso waa garanaysa haddaa nin iska hadal yar ama gabar iska hadal yar ay tahayna waxa ku diiqayso waa garanaysa laakiin adiga dadaal baa lagu leeyahay oo ka niso oo ka rayso waa kaniso oo ka rayso kaararkii markaas la fiiqay iyo labaatan ii soo dir way iga dhammaaday iyo haash baan qofka ku wacayaa ila wadaag baan ku wacay waxaas waa laga gudbay taasi hadda waxaan ku leenahay ku shubo kaarkaada oo bil walba intaa doonto adiga ayay ku anfici karaysaa sidoo kalena waxay badan kuu saari kartaa kuuna fududan kartaa dhegeysta dhegeysa mid kale kugu dara dhegeysa ganacsi ma leedahay haddii jawaabtaada haa tahay ganacsigaada ma khatar ma ugu jiraa in markaas internetka la qalgeliyo sida maalwe dadaadaha internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure viper ee ganacsiga ayaa markaas hadda ku garab taagan oo wax walba doonaysa inay markaas kuu qabto kaaha qabtirta dhegeysta waxna kuu doonaysaa ay doonaysaa kaaha qabtir baahiyadooyinka faraha badan mar waliba soo noqnoqdo safaricom business secure viper ganacsi waxay markaas ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan waa xiriirkaada internetka si aad adiga u noqoto qof ka horeeyo dadka kale taasoo kuu dheertahay inaa markaas kuu soo barint qiimeynta khatarta internetka ganacsiga meheradaada ay markaas imanayaan si ay u hubiyaan oo ay kaala tiriyaan isbedelada u baahan tahay si loo sameeyo si aad si buuxdoon markaas u noqoto mid mid markaasi badqaba la saaxiib maantaba internetka viber oo ah xawaaro sarreeya oo la isku hadlayn karo oo ku sugan oo aad ka helayso laga bilaabo saddex kun bishii la hore leh hud bilaasha ee sidoo kale rakiibtaan bilaasha lagu xirayo waxaana waxaa la bixinaysaa xerbo kala duwan oo markaas loogu talagalay xawaaraha ilaa wan g b b s hel internet ammaan ah oo viber ah isku xir ganacsigaga oo aad ka helayso safaricom business adaba ka hel shabakada www business safaricom co k dhegeystayaal ogsoonow markii lagu xiraya dhegeysta wax walba waa lagu rakibaya xitaa kamarooyinka markaas aan miliqsin waa kamarooyinka c c t v-ga waxyaala markaas muuqaalada kala duwan duubo ayaa markaas lagu xiraa si dhibaata iyo weliba qalqal iyo weliba xatooyada aan lagula kicin oo markaas wax waliba isla markii aad ka hortegi karto qabsan karto dhegeysta fursadahan waxaa ku geeta shirkadda isgaarsiinta safaricom oo ah safaricom fiber qaybta markaas internetka ah ee qof waliba badqabkii xaaladaheeda lala socon kara dhegeystayaal imika dhegeysan madaxweynaha dalkan dhegeysana bal dhegeysal arrimaha iyo xaalada hadda markaasi laysku haysto oo markaasi muranka faraha badan dhegeysal kana dhisay iyo waxyaala markaas hadda inta badan ay raadinayaan oo laga dooda dabcan laga doodayo madaxweynaha markaasi dalka ayaa markaasi sheegay in asaga oo dabcan hadda uusan uudan dadka qasbaynin ama sidoo kale xildhibaanada uusan qasbaynin dabcan macnaha ula jeedo ina markaasi waa hadal markaasi muran fara badan uu dhaliyey dhegeysan ee kamid ahayd in markaasi madaxweynaha dabcan madaxweynaha iska fogeeye inuu wax musuq maasuqa ama sidoo kale wax laaluusha uusan ku bixinaynin dabcan xildhibaanada baarlamaanka dhegeystayaal hadalkaasi ayuu maalinta shaletala sheegay madaxweynaha dalka waxa ma sheegay inuusan jirin xildhibaan la siiyey lacag si ay markaas u taageero sharciga maaliyadda waa sanmalideedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar iyo labaatanka isagoo ka hadlaya intii lagu guda jiray afuritaanka barnaamijka dabcan quudinta iskuulada ismaamulka nairobi iyo madaxweynaha waxauu markaasi sheegay in sharcidayaasha ay ayaga diyaar u yihiin inay markaasi dowladda wax ka caawiyaan korinta dakhliga dhegeysta si wax markaas loogu gudbo xaaladaha iyo jahwareerka dhankaas waa dabcan dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan waxuu markaasi sheegay in hadda cid waliba ogtahay ama xildhibaan weliba ogtahay xaalada waqtiga hadda markaas wadanka uu ku jiro uuna marayo waxaana uu sheegay in markaasi aan looga dhaadhicin karin xildhibaanka uusan indhaha iska tiri karin dhibaatada mugdiga markaasi ku jiro waxa uu sheegay waxaa jira dabcan warar sheegaya in xildhibaanada la siiyey hal milyan si ay markaas u taageeraan sharciga maaliyadda wani waa been oo qof walba wuxuu markaasi doonaya in wuxuu iska dabcan uu soo abaabulo qofka shaqa caqliga leh uma baahna in markaas la laaluusho si wax wax si saxda ah wax markaas u qabanaya isagoo sheegay in dadkiisa uu matalayo sidoo kale dadka oo soo doortay in markaas oo matalitaan uu markaas ugu joogo baarlamaanka sidoo kalena wuxuu markaasi khaldan iyo wixii markaasi saxan uu kala garanaya qofka xildhibaanka ilaa waa qof markaasi caqli leh sidoo markaas uu ku tira madaxweynaha madaxweynaha markaasi lagu xantay inuu markaasi kala jijiidanayo sidoo kalena kula gegeenayo kala qubayo xildhibaanada qaarkood oo kuwa baarlamaanka si markaasi hal meel uga soo wadajeystaan sidoo kalena u taageeraan bajetka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka iyadoo tani markaasi shaki fara badan muran fara badan ay geliyeen qaabta waa qeybta markaasi mucaaradka waxayna ku sheegeen inay markaasi raalisan ka ahayn haddaba tani ayaa markaas u muuqataa mid markaas madaxweynaha ay ka socon la-dahay oo weliba baarlamaanka hadda luqunta iskula jiraan faraha sidoo kale qaarkood laga yaabaa muranka doodaha markaas ka dhaca markaa u aad fiirsato inay u egtaa mid markaas ay doonayeen in xitaa ay isdagaalaan laakiin taasi ayaa hadda madaxweynaha uu doonaya in si markaas u dhaqsiyaha badan in lagu meelmariyo maalinta shalayto iyo markaas la doonayo in arrintan lagu kala baxo laakiin waqti dheer oo la qaatay haddana dib ayaa loo dhigay waxaana markaas la sugayaa go-aanka ugu dambe ee markaas xildhibaanada iyo weliba kanfadhada kala duwan ay yeelan doonaan maalinta khamiista soo socota elegeysan ee berriit sida markaas uu ku cilamay waa afhayeenka baarlamaanka dalka moses watengula sheegana in qaarkood waxyaala qaar markaas laga dodin sidoo kale waqti dheer markaas ku qaadatay xildhibaanada baazimiyo loomoja waxay adeygana u cad ku mareen inay ka hor istaagi doonaan sidoo kalena is hor istaagi doonaan waxay sidoo kale ka dalbadeen wasiirka maaliyadda ndungo in markaas dib usoo daabaco ama sidoo kale dib uu markaas usoo nashqaday ama sidoo kale wax uga bedelo dabcan sanad maaliyadka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka uu sheegay inaysan dadka markaas u qalmin sidoo kalena haddaysan xamili karin iyadoo shaqaalaha qaaridhaan xoogan ay ka wadaan qorshaha markaas ay soo dejiyeen azimiyo loomoja ayaa ahayd dhegeysan in markaasi lacagaha tirada badan ee gaaraysa cashuuraha lagu soo rogo waxa ka sarreeya shan boqol oo kun waxay markaasi sheegeen in dowladda soddon boqolkiiba laga jarayo halka kuwa markaas sideed boqol oo kun wax ka sarreeya iyadana laga jaraa boqolkiiba soddon iyo shan taasi haddana waxyaala qayliyada ay ka wadaan ay ka mid tahay oo sheegeen in hadda ay tahay mid xukuumadda sidoo kale dadka ay ugu soo jeesatay oo laga doonayo in lacaga fara badan ama qarashaad fara badan laga jaro iyadoo loo marayo loo adeegsanayo dhanka canshuur ah xildhibaanada ayaa hadda laga dhaadhicin laya qaybta markaas azimiyo halka kuwa kale markaas qaarkood ay aada u taageersan yihiin iyadoo markaas ay matalayaan xisbiga markaas talada hayo ah ka xisbi ahaan ka tala ahaan iyo markaas tani u taageerayaan dhegeystal iyadoo hadda ku sheegeen inay noqotay mid controversial ah mid markaas jahwareer far badan dhaliilisay iyadoo dadka dadka dhaqaalaha ka faalooda kuwa markaas waa sharci yaqaanada waxay iyagana markaas sheegayaan ama tilmaamayaan inay tahay mid markaas dowladda ayaga wax ay ka qaban karta laakiin hanaanka wax loo marayo iyo weliba qaabka markaas loogu darayo dakhliga iyo weliba sida markaasi loola tacalay baahida faraha badan wadanka markaas ka tahay weliba dhaqaale xumida ayay sheegeen inay tahay hadda mid markaas laga doonayo xildhibaanada in ayaga ka fiirsadaan sidoo kalena ay u egaan waxaa suurtagal ah waxaa suurtagal ka ahayn dhegeystayaal kenya kwanza waxay hadda ayaga sheegeen in dadka laga qaybgelay sidoo kale dadka ay sheegeen in ayaga ay taageerayaan oo laga dabcan qaybgelitaanka oo in muddo markaasi socday soona gaboobay jimcihii aynu dabcan aynu soo dhaafnay oo dabcan kan kasii horreeyay dhegeysta la soo gabagabeeyey inta markaasi baarlamaanka uu si toosa loogu gudbin arrintan lagana si doodin dhegeystayaal wejigii saddexaad ayuu maanta marayaa dhegeystayaal intani markaas lagu kala baxo kadibna loo sii gudbin madaxweynaha dalka laakiin waxay macad ku mareen mar kale dhegeysta si toosan u sheegeen mucaaradka iyaga markaasi taageerayaashooda inay markaasi aqbali dooneen sidoo kalena dibadba xoogan ay ku dhawaaqi doonaan taasoo markaasi maalmo socon doonto sidoo kale sheegeen in lagu wiiqi doono laguna hortaagi doono xaaladaha ee markaasi dhaqaale xumida iyo sixir bararka wadanka markaasi ka taagan kuna eedanayaan xukuumadda in wax markaasi ka qaban waysay kana badali weysay iyadoo ballamadeeda ugu koowaad ay ka mid ahayd dhegeystayaal in ay wax walba hoos loo dhigi doono mise qiimaha hoos loo dhigi doono dhegeystayaal oo arrimahaasi ka hadlaya ruto oo arrimahaasi ka hadlaya dhegeysan oo madaxweynahii aan dhegeysanno kadibna waan isku soo noqon doonamanga si vijana wengi wanaangaika mimi niliwaambia hivi mimi niliwaambia nitaweka mpango ya kuzalisha ajira na niliwaambia hii nairobi tutajenga nyumba kila mwaka tutajenga nyumba kenya mzima elfu mia mbili na nairobi ndio itakuwa inaongoza Tayari nimeweka mpango ya nyumba elfu hamsini ya Nairobi hii, na mimi nahitaji vijana 200,000 wa kunisaidia kujenga hiyo manyumba. Vijana wa Nairobi, muko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Si tulisema kazi ni kazi. si tulisema wera ni wera ama mnasemaje nimeweka hiyo mpango na nimesema hivi nataka mnisikie mimi nimesema sisi wadosi mi, ikianza na mimi tunatoa 3% ya salary yetu ndio tupange hiyo mpango ndio nyinyi mpate ajira mimi nataka niulize kwenu hapa wangapi wako na payslip hapa nani ako na payslip sasa nikisema wacha nikate watu, watu wako na payslip we unalalamika na we una payslip why unalalamika nini sijui kama tunaelewana my friends mimi nimesema hivi sikizeni mimi nimesema hivi sisi ambao tuko na mshahara tukate 3% kwa sababu hiyo mshahara nyinyi ndio mmenipatia kazi na mmepatia Sakaja na hao wabunge mmewapatia kazi na hata MCA nyinyi ndio mmeajiri na hata walimu na madaktari nyinyi ndio mnalipa kupitia kwa ushuru yenu. Ni kweli ama si kweli? Sasa kama nyinyi mmetuajiri, mnatulipa mshahara, tukitoa 3% ili watoto wenu pia wapate ajira, iko makosa? Ah, watu wawache hiyo mchezo bwana, hakuna. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja. Mi nauliza nyinyi, sisi ambao tuko na mshahara tutoe 3% ama tusitoe? Tulipe ama tusilipe? Si tulipe ndio tuwe na hazina ya housing, vijana hawa tuwaajiri waendelee na kazi.
waatahay waa madaxweynaha markaasuu hadda uu ka hadlaya uu sidoo kale maalinta shalayto dadka u sheegaya in ay dadka ah, dabcan eh, kuwa dowladda u shaqeeya in boqolkiiba saddex ay bixiyaan halka qaar markaasuu sheegay inay kasoo horjeesteen taasi uu sheegayo in loo heli doono guryo markaasi bad- dabcan waa gurya eh, dabcan cid waliba ama qof waliba uu heli karo oo qiimo jaran dadka markaasi taagteer oo aan awoodda lahayn dhegeystayaal waxa uu sidoo kale madaxweynaha soo hadal qaaday lacagta bo- waxa ka sareeya dabcan mushaarka shanta boqol ilaa sideeda boqol wax ka sareeyo laga jari doono boqolkiiba soddon iyo shan ilaa iyo soddon oo boqolkiiba laga jari doono dhegeystayaal waana lacagdi markaasi aad u tiro badan waxyaalaha laga jaray canshuuraha taasuu sheegay in lagu kabi doono dhaqaalaha sidoo kalena loogu sameyn doono ama loogu abuuri doono shaqo abuur dhegeystayaal waxa uu sidoo kale madaxweynaha hadalkiisa maalinta shalayto uu ku dhawaajiyay in dadka markaasi farsamayaqaanada ah oo gacanta markaasi ku xamaasho ama ku xamaashtaan inay markaasi alaabaha eh, halkan lagu hagaajin karo balse lagu lagu- lagu farsameyn karo in dibadaha marka aan dibadaha laga keeni karin oo halkan lagu hagaajinayo sidoo kalena u noqon doonto mid markaasi shaqo abuur iyo sidoo kale taye u yeeli karayso iyadoo wad- wasaaradaha iyo weliba lacagaha dowladda ee loogu ta- lo- loogu loogu taageeri doono shakhsiyaadkaasi dhegeystayaal balse wuxuu sheegay in biilkan hadda ay dhibaato xoogan ay qaarkood ay ku wadaan ama sidoo kale dood iyo muran fara badan ay gelinayaan waana dabcan tuu ku tilmaamaya mucaaradka dhegeystayaal oo ku sheegay inay dafirayaan oo ay iska indhatirayaan oo u- u mu- doonayaan inay mugdiga iyo xaaladaha iyo weliba deyn qaadashada in lagu sii jiro waa siduu hadalka asaga u dhagaa madaxweynehe bal aan sii wadan hadalkiisa Ah, Hapana. Na hawa wadosi mimi nitawakalia ngumu. Ah, bana. Ah, bana. Nitawakalia ngumu sana. Si mnasikia wananipigia kelele. Ati oh, hawataki kutoa 3% sijui nini sijui nini. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Nairobi. Sawa sawa. Heri mimi niko na 97%. Wewe huna kitu. Mtu akikwambia toa 3% ubaki na 97% iko iko, iko makosa hapo? Ah bana, hawa watu watalipa, ndio tupange ajira ya hawa vijana, ama ni aje? Jameni, tumekubaliana, tuko pamoja Kanairo. Nimekubaliana pia na Sakaja ya kwamba hii Nairobi, mimi nilisimama hapa nikawaambia tutawajengea soko, si ni kweli? Nimeambia Sakaja apange soko ishirini hapa Nairobi tunajenga, na nimeweka pesa tayari kwa budget ya hii mwaka. Tuko pamoja? Ngoja watu ya boda, ngojeni, niko na maneno yenu, ngojea kidogo. Wewe wewe u- unaniharakisha, umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? mimi niko area. Haya, sikizeni, nimekubaliana na huyu Sakaja tufanye nini? Tupange soko, si namna hiyo ingine katika hii budget. Mimi nimesema na nataka mnisikize vizuri, watu wa Nairobi, hasa watu wa jua kali. Mimi nimesema mambo ya kuleta furniture, ati mtu anaenda kununua kitanda, ati mtu anaenda kununua meza, ati mtu anaenda kununua hii kiti tunatengeneza hapa, anaenda kununua China alafu hawa vijana wetu wakose wakose ajira, wakose biashara, wakose customer. Mimi nimesema wale watu wote wanalete mambo ya fanicha kutoka nje, tutawapandishia ushuru iende juu, wakome, ndio tutengeneze fanicha yetu hapa Kenya. Ama ama mnasemaje? Kitanda mnataka twende tununue China kitanda? Hii meza hii inatengenezwa hapa na, ma- na mbao na randa, twende tununue Amerika? Ah, watu wawache mchezo bwana. Nimesema hiyo mambo yote ndio ndio naona wananipigia kelele kwa sababu wanataka kuendelea kutoa nje. Wazoee fanicha inatengenezwa na Wakenya hapa nyumbani, ama namna gani, my friends? Hiyo budget nimeweka pesa ya kuhakikisha kwamba wale wanalete chuma kutoka nje wasitoe nje, tutengeneze chuma yetu hapa Kenya. Mambo ya furniture tutengeneze hapa Kenya. Imagine hata mpaka samaki, samaki ati tunalete kutoka China, sio? Ni ujinga. Mimi nimesema kwa hii budget, mtu yote analete samaki kutoka nje alipe 40%. Awachane na hiyo maneno. Hii samaki tutaenda kuvua hapa Lake Victoria, tuende kule Mombasa, tulete samaki watu wakule. Hii- Hawa vijana wetu tuwasaidie waendelee na uvuvi, watuletee eh, samaki tuendelee na kukula, sio ya kwenda kutafuta China ama namna gani? Tuko pamoja? Sasa mi nataka mwaulize yule mbunge anaenda kupinga, ati anapinga ati tuendelee kuleta samaki kutoka China, ati tuendelee kulete sijui eh, fanicha kutoka wapi, ati tuendelee kulete chuma sijui kutoka du- dunia gani, ati tuendelee kulete simiti kutoka nchi gani? Na tuko na vijana wengi wa waa tahay madaxweynaha weli wuxuu sharaxayaa dhegeystayaal eh, xaaladaha iyo biilkan hadda muranka faraha badan dhaliya dhegeystayaal cid waliba way ka dharagsan tahay cid waliba way fahansan tahay dhegeystayaal heerka markaasuu kasoo bilaabmay ilaa hadda heerka uu marayo wuxuu hadda markaasi joogaa meel markaasi dhegeystayaal uu ku faahfaahinayo oo sidoo kale uu ku sharaxayo waxaana markaasi munaafacaadka laga heli kara dhegeystayaal iyadoo maalintii shalayto uu ku sugnaa xaafadaha nairobi ee roysambu dhegeystay madaxweynaha wuxuu hadda markaasi uu sheegayaa in wacdu ku mari doono waxyaalaha dibadaha laga keeno in markaasi ay ka maarimi doonaan dhegeystayaal oo halkan lagu hagaajin doono laguna dhisi doono shaqo abuurna ay markaasi ka heli doonaan dhegeystayaal sidoo kale wuxuu sheegay in tayada ladhi- laga haga- laga dhisi doono laga hagaajin doono waxyaalaha markaasi laga keenan laga maarimi doono wadamadaasi waxa uu sheegay in sidoo kale uu nisqaamin doono uu yareyn doono lacagaha deymaha aad ku tiro badan ee muddooyinka u dambeysay waddanka daashaday deyma oo sidoo kale keentay in hadda heerkan waddanka uu soo gaaro in dhaqaalaha uu aada ugu xumaado waxa uu sidoo kale ah, khudbadiisa ama hadalladiisa shalay uu ku soo daray in xildhibaano qaar ah ee hadda ay ho- is-horstaagayaan oo sidoo kale ay diidan yihiin oo aysan ku qanacsaneen laakiin aysan ka fikiraynin danaha iyo waxyaalaha wadanka markaasi cid waliba ay waa danaha iyo waliba hegsiga markaasi la doonaya inay ku gaarsiiyaan in wadanka wax waliba uu kaga kaaftamo waxyaalaha dibadaha kaga imaado iyo amaahda iyo deymaha dhegeystayaal sheegana in hadda wadadii iyo hanaankii hore ee xukuumadihii ayaga kaga sii horeysay sida moi kibaki ay hadda dariiqadeeda ay qaadaan dhegeystayaal waa arrimaha iyo arrin dabcan inta badan uu hadda kaga dhaadhicinaya dadka shacabka dhegeystayaal madaxweynaha uuna u arko oo u muuqdo uu ku leeyahay inay tahay mid wadanka uu ku kabsan doono isbedelna looga looga dhaxli kara dhegeystayaal wuxuu hadda sheegay in arrintan maxkam dabcan baarlamaanka ay taalo oo ayagana go-aan markaas ay ka- ay ka gaari doonaan maalinta shalayto ayaa la rabay dhegeystayaal in lagu kala baxo baarlamaanka inkastoo taasi haddana aysan dhicin dhegeysti waxyaala fara badan ayaa la isku mari la'yahay waxyaala fara badan ay u arkaan inay markaasi ay buuq iyo qa- waa dabcan buuq ay ah, ka dhig- ay ka dhalinayso baarlamaanka She- sheekana iyo weliba mala awaal waxay ku tilmaameen inay tahay mid ay kusoo dhodhoowayaan ah, xukuumadda kenya kwanza uu hogaaminayo william ruto dhegeysti baarlamaanka ayaa hadda waxay sheegeen in taasi hadday marto ama ay ku dhaqan gasho ama ay dhaqan gasho biilkaasi inkastoo laakiin ay ka codsadeen wasiirka maaliyadda in uu dib uegis ku sameeyo ama sidoo kale uu dib ugu laabto in arrintan markaas wax laga soo qabto ama laga soo bedelo waa sida madhididka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka khamiistii aynu soo dhaafnay dhegeysta laga hor akhri baarlamaanka waxay sheegeen intaas hadda ay ku qanacsaneen raallina sidoo kale ay ka aheen waxyaalaha ay ku sheegeen in culaysada ugu imaan karo dhanka xukuumadda iyo weliba dadka shacabka inay kala dhexgelayaan dhegeystayaal mucaaradka weli halbeegeedu iyo halkudhigoodu wuxuu weli taagan yahay haddii xitaa baarlamaanka laga reeyo oo sidoo kale hadalkooda la dhegeysan waayo waxay sheegeen in ban- banaanada usoo bixi doonaan dibadbaxyana xoogan ay ka sameyn doonaan wadanka dhegeystayaal qaarkood ayay sheegeen in hadda ay rajo weyn ka qabaan in dibadbaxyada wadanka markaasi mar- dib ay ugu soo celiyaan waa sida mada karuwa ee kalonzo misioka iyo sidoo kale steve waa dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga hadda waxaad mar kale ku mara dhegeystayaal si ay arrintan oga hor istaagaan una waxa uga bedelaan dhegeystayaal barinta berito ayaa la sugaya mar kale haddana bal waxaa kasoo bixi kara dhegeyste wanaweza kwenda kufanya kazi kwa factory, tutengeneze chuma, tutengeneze simiti. Tumia saa hizi mnatumia petroli, tutabadilisha, tutawawekea ile ya chaja na tutawapatia waa hagaag dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibada meel walba aad joogtaan isu walba inoo dhegeysanaysaan niga mahadcelinaynaa bal qaybta kale markaasaan dhegeysano dhegeystayaal bal qaar ayaa markaasi hadda ayagana tilmaamayaan sheegayaan inaysan dabcan ay dalbanayaan ama ay rabaan sidii markaasi raila mar kale uu arrintan wax oga qabto mise looga dabcan raila in uu mar kale ay risaastiisa ay haleesho shaksi dabcan inkastoo laakiin ay taageer ay sheegin shaksigaasi laakiin hadda waxay markaasi leeyihiin in kalonso misioka uu taageero xoogan uu siiyo raila odinga si arrimahan waxa uga qabto ugana bedela dhegeysal waqti kale ayaa dalbanaya mar kale si hadda ay sheegeen in raila la-aantiisa waddanka uu socon karin bal aan dhegeysano shaksigana tumejaribu kuf- kufanya maandamano tao. Maandamano sio tamu. Raila hakukuwa na mtoto mwenye ame- amezaliwa juzi anaweza ongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa kuambia hiyo mada ati Kalonzo Musyoka akuwe president ya hii Kenya. Kalonzo Musyoka by the way ni kiongozi, lakini sisi kama watu wa Azimio sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga tulisema vizuri, lisasi yetu ni moja, na hii lisasi yetu moja ijaipata kitu. So ningependa kuambia Kalonzo Musyoka usitu- utusupport mara ya mwisho. Naomba kwa unyenyekevu waa tahay waa taageerayaasha raila odinga waxay mar kale leeyihiin dabcan weli maana cilbixin oo hal rasaas oo keli ay noo hartay hal- hashaasi rasaastana waxaa markaasi doonaynaa in aan shaksi markaasi madaxa kaga dhufanno waxaana markaasu leeyahay mar kale ka codsanaynaa Ra- dabcan eh, kalonzo misoka in uu markii ugu dambeysa uuna taageero si markaasi een, eh, xilka uu raila u qabto waa waqti ugu dambeysa uu leeyahay waa labada kun toddoba iyo labaatanka labada kun toddoba iyo labaatanka ay markaas hadda sii sheeganayaan inkastoo ay leeyihiin raila eh, dabcan dibadbaxyihiisa waqti walba waan sugaynaa oo hadda diyaar ayuu nahay- u nahay oo dabcan waxay leeyihiin beelkan hadda ama baarlamaanka ji-aalana waxay leeyihiin marna ma aqbalayno oo ma doonayno keli waxaan sugaynaa hadalka raila odinga dhegeystayaal
naomba kwa unyenyekevu, naomba kwa unyenyekevu ningependa kuambia Wakenya, Wakenya tuongeni tu ukweli. Abu Kalonzo Musyoka, Kalonzo Musyoka, sio ati tunapinga Kalonzo Musyoka. Abu niambie, Kalonzo Musyoka ak- ni president Kalonzo Musyoka ma aha inaan kalonso kasoo horjeedo balse wuxuu leeyahay dabcan xamaasad iyo weliba inaan mar keliya maqalno raila odinga madaxweyne ah iyo sidoo kale inaan maqalno eh, dabcan kala dambeyntiisa eh, weliba eh, sida uu asaga hadda eh, dabcan eh, taageerayaashan iyadoo maalintii shalayta iyagana markaas ay kaga hadleen oo doodo fara badan dhexdooda ay is- ay isweydaarsanayeen waa meel markaas ay iskugu imaadaan dhegeysta dhalinyaro oo ka doodayaan xaaladaha wadanka iyo sidoo kale een, oo doodo fara badan ay ka jeedinayaan dhegeystayaal waa arrimaha wadanka iyo xaaladaha dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysan balse imika saaxiibadan siiya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal maxaa loo kala bixilaya maxaa biilkan muxuu marka kaga duwan yahay kuwii hore maxaa muran fara badan uu u keenay dhegeystayaal maxay mucaaradka u dalbanayaan in markaasi dib loo soo daawaco mar kale budgetka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun laba iyo- labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka ah, sidoo kalena laga saaro waxyaalaha ay tabanayaan oo sidoo kale ayaga u sheegeen ama ku sheegeen in ay tahay mid markaasi dadka aysan iska xamili karin ama sidoo kale dadka aysan awoodi karin cashuuraha ay dowladda ee duldhigtay ama dulsaartay badeecadaha kala duwan iyo weliba wax weliba wadanka markaasi soo galay iyo weliba waxa wad- wax walba wadanka markaasi ka baxayo sarena loogu qaado dhegeystayaal muxuu budgetkan kaga duwan yahay kuwii hore la akhrin jiray maxaa tan ay u noqotay mid markaasi muran fara badan dhalisay maxay tan ay u noqotay mid markaasi ee, dabcan xukuumadda sidoo kale aysan kaga fiirsanin waxa ka imaan kara dood waxa mu- mu- muran fara badan keeni karo dhegeystayaal maxay u noqotay maxay mucaaradka haddana u dalbanayaan eh, dabcan in dib u eegis lagu sameeyo sidoo kale dib loo soo daabaco budgetka eh, ka codsadan wasiirka maaliyadda dhegeysta waa qadka telefoonka iyo saaxiibada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha ugu horaansiinaya Halo, halo, halo.
ku salaamaya soo dhow
assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا وقذق البرنامج كا maxay mucaaradku barnaamijka haddii aan u guda galo maxay mucaaradku dalbanayaan in dib markaas waxa uu kaga duwan yahaan kuu sheegaya Ehe.
biilkaanu waa bil in biil in naxariisaba aysan ku jirin haye oo dad waddanka kenya jecel aysan soo daabicin Mhm, shacabna aan karlixayn mhm, waxna aan dhegaysanayn mhm, oo aan talo ogolayn mhm.
xildhibaanada hadda waxaad sheegaysa xildhibaano badan in maaragtay ay badan yihiin aad iyo aad wareede xildhibaanadan waxaa lagu gatabeecayaa joni ma garat haye
beecayaa joni waa taqaanaan u waa malaynaya sax waan fahansanaya
waxaas wixii hadda bal intaasi miye rag badan oo ku soo baxay Mhm, oo kuwa soomaalida ay ugu horeeyaan ma- dhinacaasa iska xaadireen kuwo badan oo kamid a haye
marka waxaas waxay ansixiyeenna cid ay matalaanna male ee, waxay ansixiyeenna wax laga sugaya male haddii hataa ay ansixiyaan ay isku dayaan inay xoog ku qaataanna Aha,
maxkamadaa te- waa la tegayaa waxaa looga hortegaya bunkay lawaaneynti hadda waa maqlaysay aad iyo aad waxaa looga hortegayaa mudaharaad ayaguna ma leedahayaan xadka maxaad ka rabtaa hadday xildhibaano xumo sheeg oo ay joni ku kateen ku ansaxsadaan Aha, waana ognaa hadda sida muuqata aha.
inay ku leedahayaan maaha laakiin adircalisow xukuumadda wax walba waa la socotaa way ogyihiin soo mar hore lam- lagama doonayo inay ka baaraan degaan waxyaalaha dhibaatada oga imaan kara waxyaalaha muranka faraha badan ka imaan kara Xildhibaanada, eh, xukuumaddaanu xukuumad shoodle maahan haye waa maqlaysa wasiirke wasiir ganacsi u hanjabaya wasaga wasiirka warfaafinta wariyaasha u hanjabaya waa maqlaysa waxa ka dhacaya waxa fadeexadabaha soo baxaya hadday kamsa meel walba aynu waa waa xukuumad wada aadaysan oo wa- dad wada shaqadii looga wada eriyey musuq maasuq shaqaalaysay xukuumad khayr u soo wada maahan ninka hadda madaxweynaha hadda anigu hadda ninka odag ahaan dho ninka odag ahaan dhahnay hadda waa maqlaya inuu weli wado maaragtay ballanqaadkiisii war waxaasi sanadkii horaad ku soo gashay laakiin hadda aad maar dad ku siratay laakiin hadda wax kaa dhegaysanaya ma laha illa ninka odaga laakiin hadda mucaaradka maxay u dalbanayaan in dib oogis lagu sameeyo las- dibka- dib loo soo daabaco mar kale budgetka
waxaan waktiga inaan ka dhuminaan rabnaa waxaan wax jira maahani
aad baad maasantahay baaba calisow ha waxaan feegaa waktiga inaan ka dhuminaan rabaa meelaan wareeji shukran waa bisadoo kale waxaan mar hilib u tuur Aad- Markuu si ku day waa la qaban doonaa waxaan aad waa mahadsantahay waa tahay waa aragtidiisa fikirkiisa dhegeysa idaacadda star f m codka gobolka qoybara dhegeysaha kale qadka telefoonka siyo walaal soo dhowo ku salaamaya
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo walaale
waa ismaal qorle karbuna aad baan u dhowahay haye
waxaan leeyahay madaxweynaha waan arkaa wuxuu samaynaye mhm
macarad waxaan dhihi lahaa mhm xigaha kale qadka telefoonkan siyo star f m soo dhowo walaale asalaamu calaykum Wa alaykum- waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adardaawud soo dhowo waana ku salaamaya waan ku salaamay aad baan kuu salaamay weliba shukran fikirkayga haddaan ka dhiibto mhm
waddankan kenya dadka jooga horta waa dad wax kala garan sax
xoolo ma aha mhm
tobankii sane aan soo dhaafnay mhm
buuq iyo kaambeen baa lagu dhammaystay aad iyo aad waddanka waxba looma qabanin mhm
raila ruuto uhuru halka hadalka saa unbuu ahaa aad iyo aad. isku noqnoqonaya
maantane shantii sane usoo horreysay shan iyo toban ku ahe tobanka hore waxaa la bilaabay labada kun saddex iyo tobankii Raila Ruto mhm
Raila ha iska joojiyo tuugta uu adeegsanaye maandamano mase- maandamano maxay keeni haye
shicibka Kenya ha tashado anigu waxaan leeyahay shicibka Kenya ha tashado waxaan ha fiiriyo haye
waxaan eh, shan- toban sano lagu dhameeyay siyaasad tobankii kalena lagu wado mhm wadankaa la baabi'in ayaa Afrika oo dhan Laakiin- baa waxaan ku baaba'day laakiin adeer daawud waxay hadda dalbanayaan keliya oo sidoo kale ay soo bandhigeen ay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa dib- eh, dabcan lacagaha canshuuraha la dulsaarayo ee sare loogu qaada lagu dalaacsiinayo wax weliba taasaan ka soo horjeedna leeyihiin waxay leeyihiin hadda ay ka dalbanayaan in wasaaradda meesha ay ka saarto ay sidii hore ay dib ugu celiso nin- dadka dawladda mushaarka ka qaadanaya iyo dadweynaha waa kala badan yihiine wax alla wixii la aruuriyoo dhanba dadka dawladda u shaqeeya unbaa cuni jire three percent haddii laga gooyo waa shay cadda u ah laga gooyo laakiin hadda ayaga waxay ka qaylinayaan waa bo- eh, dadka lacagta shanta boqol oo kun waxa ka sare boqolkiiba soddon iyo shana laga jaraya iyo soddon lacagta intee la aadi waddankaa wax loogu qaban soo maaho haye
saddex shilin oo uu bixiyey ninkii muxuu ka dhili nimankan caloosha waaweyn mushaarka badnaa intay qaataan bay haddana wada hay-addu nin walba haysto gacanta ku murugsanaya haye
saddex saddex shilin oo la gooyo maxay ka dhili waddanka waay haye ha ahaatee ma wax daa wuu samaynhayaa iskoorish intuu soo aruuriyey iyo wixii maaragtay reer shiwa ah oo dhan intuu soo aruuriyo tuugadahay yuu maamaamboogadii masaakiinta isku jajabinaya ku laanaya laakiin adeertaaso marka hore laga rabi ma laga rabin dowladda inay fiiriso ee indha-indhayso waxaa dood oga imaan kara waxaa muranka oga imaan kara iyo waxay dadka shacabka diidi karaan ilaa shacab fara badan baa hadda raalli ka ahay maanta dowladda waxba oo farta way saari laadahay ninkii kuwii mucaaradka waxay adoogsanhayaan tuug ma wax bay celisaa oo sicibka ma maambogaadii ma wax u ilaalisa ma wax bay fiirisaa dowladdu way wareeraysaa waad arkaysaa haye meeshana wareerkan afrika badan baa ku burburtay haye suudaan wataa burbursan etoobiya wataa burbursan soomaaliya wataa burbursan uganda waa kan dadkeeda carruurta iskuulka lalaayad og tahay mhm war cod dadkan siyaasiyiinta ee waxaa unbay soo wataan dadkan kenya ee shaambooleyda ama xoolo dhaqatade ha xisaabtamo ha fiiriya waxan nin walbo farta ha lagu taago eladyeela ha la dhaho aad baad umadsantah baaba dowladda eedda way qaban meel walba waa lagu qabsan karaa ree- ruuto shalay baa la doortay hadduu xumaado kenya oo dhan baa farta kuwala fiiqi kartaa Mm.
ninkan tuugta adeegsanaya ninkan tuugta adeegsanaya dadkan siyaasiyiinta ee tuugta adeegsanaya kenya hoose isu fiiriyo ilmihiisi nin walba iyo jejebinimi iyo shaambadiisi iyo xoolihiisi aad baad umadsantah shukran xigaha kale qadka telefoonkan sidaa dhegeysa weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibayaal dooda barnaamijka hogaanka iyo xaaladaha guud ee dalka walaal soo dhawow oo ku salaamaya adeer daawud dabcan eh, baaba eh, aragtidaa keliya ka dhiwo aragtidaada keliya ka dhiwo fadlan waar aftaaga caana lagu qabayaan ku waxaan ku yidhi waxa laga hadlayo saddex shilin maaha waxa laga hadlayo adeer daawud eh, dabcan eh, eh, adeer cali sow percentage percentage baa laga hadlaya boqolkiiba saddex waa dabcan waa bo- saddex shilin oo boqolkiiba saddex oo laga jaraya ii war haye ba bala waxaa ka waxa weeye waa ummad calo waxay ku tahay culaab dadka shaqaalaha haye
oo dole dhadhacayeen muddo eh laakiin adeer cali sow aan ku weydiiyo eh, kuwa kenya kwanza hadday ogol yihiin in boqolkiiba soddon iyo shan iyo boqolkiiba soddon laga jaro maxay kenya kwanza eh, azimia u diidan tahay ayada kenya kuwaansa waxay ogol yihiin xisbiga u d a la yidhaaha amarkiisay qaadanayaan maahane wax ajandaha maxaa dabeni waa mushamba maxay u diiday haye sowkama maaha u d a aad iyo aad xisbiga u d a la yidhaaho la aasaasay gabigiisba oo oo sakiirka ah la aasaasay laba kun iyo kow iyo tobankii january noogu horreysa magaciisay adeecayaan haye ee wax ajandahay ummadda kenya u hayaan male haye xisbina waa yimaadaa jubilee waa timid waa xisbi kasta waa yimaadaa waa baaba'aana qofka waxaa fiican meesha laga soo doorto waa inuu ilaaliyo mhm boqol kiiba nin baa hadda waa maqlayo tuug ma jirto boqol kiiba sagaashan dadweynaha kenya ee caadiga ah wax fahmaya kuwa herejirada annaga kama hadlayna waxay dhaheen boqol kiiba sagaashan ma ogelin ayagaas dhaheen oo isku soo qaaday abtida sidaasay ku soo qaadeen in dadku ay diidan yihiin shacabkan hadda waa diidan yihiin laakiin eh, marka laakiin Adeer- shacab lama eegaya rabitaanku laakiin bal ka waran qofkii sideed boqol oo kun qaadanaya markii laga jaro soddon iyo shan waxaa u saaraysaa shan boqol iyo labaatan kun laba boqol iyo siddeetan kun baa dowladda qaadanaysaa soo marka lacagtaasi uu madaxweynaha sheegay in shaqa shaqa abuur waxa ay dib dowla waxa waxa waxa waxa nimanka dowladda sheeganaya ah waxa ay u qaadanayaan ah iyo waxa ay soo wadaan ah wax ummadda kenya dan u eh maaha warna kamow suugaan waxaan ka sugaynaa inuu wax noo qabto haye oo oo henry rotig asaga kamow suuge ninka la yidhaaho eh, peter mangiti ee haddau ilaahay ku yidhi henry rotig hal maraa dawladdii hore ka qaada xilkoo la yidhi nimankaasu musuqay galeen weli meel lagu maxkamadayna ma hayn haye maantana wuxuu u magacaabay xogeeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda war ma waxaasaan wax ka sugaynaa marka ma kuwaasaan wax ku aamini karna aad baa umahadsan tahay shukran ruuxa laguma aamini karo aad baa umahadsan tahay merci.
erijirna ma nihin annaga eri mar horaa noogu dambaysa aad baa umahadsan tahay een, xigaha kale qadka telefoonkan siina star f m soo dhawow ha magacaagii sheeg wajeeraad ku sugan tahay jerow halkee ku sugan tahay jerow haye barnaamijka waa la socotaa haye ka qayb qaado Ah, haye haye aha haye waa sax haye
dadka hadda midka maaheshiisyada sida presidentkiisa garan oo dhaqaalaha la imaado aa qasab waa in la canshuuro canshuurta laga qaa waddanka dhaqaalaha loo reeyo canshuurta waddanka income laga helo laakiin canshuurta waa waa lagu badiyay leeyihiin mucaaradka
Ah, canshuurta horta mucaaradka anaga kama dhigashanayn haye aan ku dhigashanayn aa annaga maalinka hore ee canshuuraha ma- mucaaradka ku jirtana baan u helay sicir barro haye
hadda sicir barroka baa taagana haye
dhaqaalihii inay hor u qaataan dhaqaalaha waddan kama yeelaana la yidhi maalinka soo gelaya haye
waxaa nagu yidhi maalinka runtu u dhahday dowladda ma- accountka kenya waxaa ku jirta bangi waxaa ku jirta sagaal boqol oo milyan haye
shaqa waxaa ku qabanaya maa qaanu dhah haye
ana shay garo aan shay waxaan lahaa aa
dhaqaalaha waddanka intee loo keeni doonaa intee laga keeni doonaa Ah.
haye
dhaqaalihii dadka qaatay waddankaa jawaaba buuqa hadda buuqaaya oo waa cabsatay miya waagaas waxaan u cabsooni dee haddaan fadhiga waddanka dhaqaalada yeeli loo ku dhaqaaqo sooma
haye
marka hadda waxaa weeye aa
ummadda hadda meesha dhaqaalinaysa maartaa mucaarka iyo buubuuki baan tumay aa mucaarka waa inoo rigo inoo adduun inoo rereene aa waddanka canshuurta laga qaado macquul canshuurta laga dhigaa libaab sanbab aad waa mahadsantahay shukran aad waa mahadsan saaxiibkaasi idaacadista waagii wuxuu dhahay soo galeen bay waxayna sheegeen in lacag ee qasrada ay ku jireen ee dowladda cabsi baa yargashoonahay aad waa mahadsan saaxiibkaas wajeer ayuu ku sugan yahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyibari gabagabadii barnaamijkan soo gaara dhegeysa toban daqiiqa inoo soo hartay bal iminkan aan soo qabta mid kamid a qaybta barnaamijka hadaba dhegeystayaal cudur ma ku daashida oo dhibaato mar waliba ka tabanaysa oo dhakhtarka ma- dhakhtar- dhakhaatiirta qaar ma ku wareertay cudurada hore markaasi dabcan ma ku- cudurada ma kugu weynaadeen oo hadda ma garan la-aday halkaa qabato waxaa jira meel aad ku xasilooni karto dhegeystayaal ama cudurada lagaa daaweyn karo dhegi jira natiijo wanaagsan aad ka heli karto sidoo kaba- waa kabasho ama sidoo kale ka kaban karayso cudurada ama sidoo kale caafimaad degdeg aad ka heli karto isbitaalka caanka ah ee aqaqaan hospital dhegeystayaal waa daryeelka bulshada dhegeystayaal dhaqaatiir khibrad leh ayaa sidoo kale halkaasi ku sugan weliba ayagoo adeegsanaya teknolojiyadii ugu dambeeyey iyo weliba qalabka heer caalami ah oo sare dhegeyste koox khubaro ah ayaa markaasi ku kala dabcan ku kala sugan oo takhasus kala duwan markaas wata ayaa wa- ayaa ka wadaan ama ayaa ka wada shaqeeyaan si ay u siiyaan bukaanada daryeel ugu fiican uguna sarreeyo ballan ka samaysan ruugta caafimaadka isbitaalka xarunta dhexe ee Parkland ama xarunta isbitaalada kale ee Qaqaan Hospital ee xaafadaha adigoo adigoo ka wici karto eber 73 eber eber hal hal sideed sideed sideed Qaqaan Hospital daryeel heer caalami ah dhegeystayaal roodooyinka kala duwan ayaa markaasi daawiya dhegeystayaal lixdan iyo afar ayuu san- waa lixdan iyo afar sana ayuu wuu- afar waa lixdan iyo afar sana ayuu sana jirsaday dhegeysta isbitaalka Qaqaan Hospital wuxuu markaasi daawiya bukaanada iyo dhibaa caruurta wax waliba markaas halka aad ka helaysa kama weynaysid isbitaalka xarumo konton gaar ayay ku kulleeya guud ahaan kenya uganda tanzania dhakhaatiir markaas specialist ah ama takhasusayaal kala duwan kale wata oo ilaa gaaraya boqol labaatan ayaa ku sugan halka go-aanka hal shakhsi ma gaaraya dhegeysta markii qaliin la gelayo ilaa dabcan afar ayaa markaasi wada eegayaan bal qofkan horta muu ku haboon yahay in la- la qalayo mise qaliin inuu ku haboon yahay mise in daawooyin uu qaadanayo waa xa- xanuunada xanuunada kala duwan ay sidoo kale kaa duwan sida gynecologista waa xanuunada markaasi dumarka dhegeystayaal dhale- dabcan dhasha looga raday dhegeystayaal kansarka kaadida dhegeystayaal ayaa sidoo kale ka mid ah kiliyaha ayaa ka mid ah xanuunada markaasi maskaxda sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal ay qaliinka kala duwan ay ku sameynayaan isbitaalka maanta babooqo gaar oo halkaasi ballan ka samayso adigoo wacay lambarka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed idaacadda star fm codka gobolka qoybar ay dhegeysanaysaa saaxiib aan dhammaantiin ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada waxaan kuugu daro markan dhegeystayaal haddaba dabcan waxaa laga yaabaa inaad markaasi ku weerarsantahay leedahay dabcan kaar ayaan gashadaa iibsadaa haddana kaarkii halkuu iga adag ma garan karayo yuusufow aniga war ku haya dhegeysta safaricom hadda jeer waxay markaasi u taagan tahay inay qanciso kaa qabtata adeegyada kala duwan ee aad u baahan tahay haatan waxay markaasi ku kentay goomo kana goomantri oo macaamiishii weliba ay u ogolaanaysa inay helaan qiimaha lacagtooda markaasi ku xakameyn ka- ay ku xakamaysan karaan sidoo kale ku iibsan karaan waxay doonaan maca dabcan oo la jeeda dhanka wicitaanka haddaa xiisayso dhanka fariinta gaban haddaa xiisayso iyo sidoo kale data bundle ama dhanka een, baraha bulshada hadday aad u isticmaasho dhegeystayaal wixii aad ku adeegsanay mase u isticmaal laheyd waxaaba intaasi kuu sidheel in goomo kana goomantri lagu guuleysanayo abaalmarino kala duwan in hal milyan oo qof markaas uu ku guuleysanayo ilbil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka ah waxaa jira ilaa soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye magaalo doqoni calif ma lahan haddaba maarkantaba ee ka gudub oo ka tillaabsa wixii inta badan ku soo daashaday dhegeysa qof waliba waad guulaysta si aad maanta u iibsato adeega gomo kana gomatry waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba uga noqotid guulaystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysta kay soo soo iibso ayaan ku leenahay waxaa kaloo lagu gelisanaya ilaa iyo to- ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba mpesa lagu soo gelinaya iyo adeegyada internetka waxaa ku gu- dabxaan ku geliya mashquul kaarkii baa iga dhammaaday iyo howlo kale iyo arrimo kale aan loo joogin iyo kaar fiiqi ii fiiqi ii soddon labaatan iyo ila wadaagi howlahaasi waa laga gudbay oo hadda kuma taallo kuma joogto safaricom waxay ku leedahay ka- keliya ka gudubtaasi dhegeyste qof walba waa guulayste bal ka waran caanaha dabcan adigoo cid waliba wax waliba uu danaynaya xiiseynayo waa un sidaas oo la mid ah dhegeyste dhegeyste fursadahan cid waliba maanta way haysataa oo ka gudub xaaladaha qof waliba had noqdo mid markaasi dadaalayo dhegeyste ka faa'iidayso adeega shirkada iskaasan safaricom gomatry waa adeega aad kulaysa wicitaan adeegyada internetka iyo sidoo kale fariinta gaaban dhegeyste waa hagaaga dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarana saaxib ayaal dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada si tooska dhegeystan usoo wici kartaan waxaa dabcan muranka fara badan keenay biilka sanad maaliyeedka labada kun saddex iyo labaatanka iyo weliba canshuuraha wuxuu biilkan kaga duwan yahay kuwii hore ee markaasi la mermerin jiray maxay hadda markaasi mucaarad ku dalbanayaan in isbiilkan la bedelo ama sidoo kale dib markaasi loo soo na- waa dabcan meesha loo- laga saaro loona bedelo mid kale lagu bedelo maxaa keenaya dhegeysta dhibaatadaas isqabqabsigaasi maxay tahay culaysada iyo maxaa ke- de- keenay in dowladda marka hore aysan ka baaradegin wax dhibaato iyo buuq iyo qaylo oga imaan kara dhegeysta le heerkan markaas uu soo gaara dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barqa wanaagsan soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga
Hello, waan ku salaamayaa. Waa kaa qaaday.
Shukran.
Magacayga Maxamed Cabdi, Mhm, maxamedow soo dhowo
warkaas waa Xerya Daab.
haye
Ee, horta waan kala qaadayaa. Waa sax horta dowladda waxa waaye waa- waa meel wax kala dadka mas-uuli- mas-uuliyadeeda kaga saaran tahay.
haye
Dowladduna wixii waddanka u xun iyo wixii u fiican ayaa Mhm.
laga rabaa, mafahanta?
Mhm.
Laakiin dowladdu markay qaadayso tallaabooyin, waxaa la rabaa tallaabada ay qaadayso inay meelo badan ka siciso oo nidaamkii systemka macnihii la hirgeli karaa, magaari karaa, mafahanta?
Mhm.
mucaaradkan de waxay sheegayaan iyo maaragtay waxay ka hadlayaan waa arrin iyadana macquul galo oo in iyadana la fiiriyo dowladda la fariisato oo la fariisato oo wixii meel ka muuqda laga hadlan Mhm.
hadda mucaarada mucaaradka iyo mucaaradka adduunka way kala duwan yihiin mucaaradaha wadamada kale oo adduunyanaha iyo kan africa Mhm.
adduunka adduunka kale mucaaradka waxaa laga samaystaa maaragtay la heshiye iyo ku dhaweysaa mafahanta Mhm.
laakiin africa mucaaradka mar haddii laga guulaysto dowladda xukunka ay qabataa dahayso aa mucaaradka ma joojinayn maxaa naga galay
haye shaqeynayaan marka waxaan dhihi lahaa marka ee, waxaa jiro dowladda ha samayso adopting systems nidaamyada dadka ku ogaanayso iyo canshuurada iyo lacagaha iyo ganacsatada iyo dadka dhaca- dhaqaalaha fiican qaato mafahanta Mhm.
laakiin nin hadda wadanka marka haddii nin hadda maanta askari oo afartan ku qaadanayo iyo nin dareewal iyo lacagtooda loo soo laabto waxaa keenaya musuqmaasuqa corruptionka noocaasaa keenaya mafahanta Mhm.
si marka looga gudbo musuqmaasuqa corruptionka waa in la fiiriyo
waa tahay saaxiibkaasi een, hadal qiimo badan ayuu noo wada laakiin ka arkaya ka goyaan ka xumahay mar kale soo beegsan leh saaxiibkaasi idaacadda star f m soo Aala dhawaada Cabdullaahi Mandara no stress waaye.
soo dhawaadalow Waa ku salaamadii dhammaan dhegeystayaasha. Horta dadku waxaa iska khaldan cashuur in la diidiyo malinaya. Cashuur ma diidane cashuurtan farada doona la diidiyo moogta.
aad iyo aad
Ee dadku horta inay ka soo xorotaan maana fiican. Soomaaliya xoogaa madaxda laga yar laga baxan moodaa inay iska wada dad kursi iska wada xadfaynayso.
bal aa- haye aragtidaada
Marka waxaan dhihi lahaa cashuurtan farada badan laba sukara waxaa la dhahay ama haaf sukara waxaa la dhahay laba boqol iyo konton oo lagu canshuuro.
Mhm.
Ee, baabuurka soo baabuurka soo qaadiyo markabka soo qaadiyo waxay dhan waa u dambeeyaan. Marka loorkaas ka waxaa laga raadiyaa boqol shilin. Faa'iidada laga raadiyo waa boqol shilin.
haye marka dadka canshuurtan farada badan ma qaadi karaa layiri ma ogi iyo canshuur lama lama bixinayo lama dhin marka dadka saas horta waxa u fahmeena haye Eh, dowladan mucaarad leena dee maba shaqaynaysa marka waxaan dhihnaa mucaaradka laftooda nabadgelyaha ku raadiyeen waxay raadinayaan eh, madaamaxan iyo mudaaraadkan oo rabshadaha wata ha joojiyeen Mhm.
Eh, duquna waxaan dhihnaa mucaaradka ha la hadlo oo dhegta ha u raaraciyo oo dad jira ha ka dhiga laakiin canshuur baan kordhiyey mucaaradna lama hadlayo Ah, taasi yani wax kala waaye ma garan haye
marka in badan aan ku salaamaa marka soomaalida saas ay u baahan tahay cashuur lama aad diidin aad- cashuurta badan la diiday aad baa mahadsantahay saaxib shukran no stress xafada ee mandera dhegeystaha qadka telefoonka soo dhowow
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu salaado codkaada u hooseeya sare uqad fadlan adoo mahadsan
ayuu waxaa waan ku salaamay marka horeysa Shukran.
Adigii dhegeystayaal iyo bacdi staff madmaan wadin wada salaamay mahadsanid
intaan u gudagalo waxaan filayaa macnaha eh, wuxuu kaga duwan yahay kanay waxaa waaye beegii hore awel waxaa jiri jirtay mugta budgetka macnaha waxaa waaye dowladda eh, culays fara badan oo shacabka ay saari jirtay ma jirto ma garatay haye
dowladda dowladda ama deen raadsanaysa deeq raadsanaysa waxyaaba noocaas oo iska jiba maaragtay eh, culays fara badan saas ma sii jirin Mhm.
hadda lag waxaad moodaa inay dowladdii ay culayska shacabka u saaraysa xagga marka waxaway qaraamaadkaas oo maarata hadda biilkan ugu badan yahay Mhm.
oo inta dowlad kala badan yahay ma garatay haye
marka dowladdiina waxbay sheegtay inay deeq iyo dowlad deeq iyo iyo deenba inaysan dibad midna waxba u doonayn waddanku isku filnaado ma garatay haye
waqtigaasna lama gaarin waddanka hadda waxaa waxba isku filnaan iska daa sacar barara fara badan baa jira ma garatay Mhm.
marka waxay dowladda lagu ay maaragtay dadka ugu kaba jirtay sidii shidaalka oo kale iyo waxyaaba fara badan oo lagu kaba jiray waxaa waaye ma jirto wixii waa la gooyey marka shidaalkii kor buu u socdaa maciishadii marka kor bay sii aadaysaa marka qarashkaana faraha badanna waxaa la doonayaa maaragtay in dadweynaha laga doono canshuuri iyo maaragtay iyo alaabtii maaragtay iyo canshuurihii shaqaalaha iyo canshuurihii maaragtay ganacsigaa la rabaa in la saaro waxaanu lacag ma garatay Mhm.
marka kulley waxaan filayaa marka taas horta kaga duwan yahay dadkaan hadda qaylinayana iyagoo awal bay iska qaylinaya hadda marka waxaa waaye dadweynihiina taas waxay ka arkaan dhibaato fara badan marka waxaa waaye soomaali waxay tiraa colkii ilaah col u bixi marka ayagoo awal maaragtay far isugu ku taagsanaa oo dowladda maaragtay ku taagnaa haddana waxaa waaye shacib fara badan baa laga yaabaa inay taageero ka helaan ma garan Mhm.
marka waxaa waaye horta hadii waxaa waaye wixii asigoo awalba sicar bar iyo mashaq- mashquul fara badan waddanka ula daala dhacay haddana nimankaan haddana waxaa waaye haddii maaragtay mucaaradka ay ayagana sii wadaan oo mudaaharaadina waxaa waxaa waaye dhibaato fara badan baa soo kordhaysa marka waxaa waaye dhimasho iyo iyo maaragtay iyo burbur fara badan buu ka imaanayaa marka waxaan filayaa horta nimankan waxay uqaanaa ayagana waan ku leey waa taas dowladdana waxaan filayaa inaysan dadka waxba ka dhegeysanaynin oo danteeda iska wadato marka waxa eh, haddana kulley biilkaas waxaba isu u marin waa kulley waa la marsiisaan filaya inaysan kasoo noqonaynin waan filaya ma garatay shukran
marka kulley waan saasoo malaynaya waxba iga bedelinaya waan ku salaama aad baa mahadsantahay salaad cabdiraxmaan iyo dhegeystayaal dhegeystaha siyaaqadka telefoonka saaxib yaa lagu dambeeya nooga mahadcelinaya saaxiibada aragtiyada fikirkooda ee saliimka siday uga qayb qaateen shukran dhammaantiin dhegeystayaal maalinta berito ayaan kulmi doonaa haddii ay bahraale ka noqdo saaxiibada www star fm co k dhegeystayaal aad u tiro badan qaydka telefoonada soo beegsan ayaan kuwaasoo doonaya danaynaya inay aragtidooda fikirkooda saliimka ah ka dhiibtaan dhegeystayaal waqti kale ayaan kulmi doonaa dhegeystayaal berito ugu soo horeyso ilaah idinkiis anigana waxaan iga tegayaa nabadgelyo ilaahay